goobo farsamada galanteele kasuubya u alaabta maacuunta iyo qaybo sharduwan ee qalabka lang adeegsadow beero yo ee goobsi gaara iyo onlayen shakhsiyaad yo onay xirfadiyo kuraasadayan nolol maalmeedka qoosyo si maalinlee waaniyo onkooyon goobtiyo shaqa hanu ku mid ah ururada birmaal ay ka midaysanyiin farsamo yaqaaniinta sameeyeen alaabta maacuunta ee somalilan iyo faahfaahin gubiyeen qaybo shalduwan ee maacuunta iyo aqabkiyo ha saarayaan iyo oona sheegeen in aqabkiyo suubyayaan usoonhaynako bulshada ka buraaragsan ooyo si eeday bulshadan gaadayaan walyaabo lakushanow dalka banaanshay ururka birmaal ee farsamo yaqaamiinta ku sameeya dalka gargarayaasha soo saara iminka kanoo kale wadaisa waa guduntii dalka wax lagu goynayay halkan umbaa lagu sameeyaa anaga gacantayda ku samayna kanaad arkaysaa waa faashkii xaabada lagu goynayey dalka ayaan ugu samaynaa meelna ugama doonno keena laga keenaya iminka ma jirto meheradaydaa yaala halkan waa dusuudii sinigaashii annagaa halkan ku samayna waa dalka malqaaxadaha aad arkaysid waxa weeyaan dalka oo gacantayadan ku samaynay gudmihii faashkii guduntii waxaad wala arkaysaa arkaysaa meherada waxaa yaala midh la odhanaya iminka dalkala laga keenay inamada ay la joogay iyo annagunbaa halkaa ku samaynaa saasadla socodsiinadulaya haddaannu nahay qoladan farsamada birta ee tumaalada la yidhaahdo waxaannu ka shaqayn jirray biro noo gaara xindilaabyada majarafadaha xagaafyada mindiyaha wax lagu qalo warmaha calaa kulli xaal burjinkaa ugu yar iyo madaca islaanta wax ku tolato wixii waxba kama hayno waa gudun la afeeya iyo gudun la tumo bes oo sanadkii ama bila ama maalin laba midha ama saddex midha marka waxa weeye wixii annagu aannu ka shaqaysanaynay dibaddaa laga soo dhoofiya mididdiibaa la keenay tooriyaa la keenay madaraqyaa la keenay nooc wal ay shay waa la keenay suuquna dee waa iska yara adagii haddana sidaasay tahay waa mahad ilaahay wax walba wax ka wanaagsan nabadda haddaba haddii aannu helayn waxnu ku ficnaan lahayn aad iyo aad gacanqabasho in lana maalgeliyo oo waxaanu u baahanay lana siiyo oo xadh lanoo sameeyo oo alaab lanoo keeno aanu ku shaqayno keeraan iyo soofayaal iyo dubayaal iyo wax walba duba annagaa samaysanna barqaabka annagaa samaysanna wax walba annagaa samaysanna dawaana dhib waxa ka wanaagsan tiyo dibadda inta lanooga keeno lana maalgeliyo oonu annaguna wax soo saarno dalkana faa'iido gelinno waxaanu faa'iido gelinnaa kunka shilin ee tigirkaanu dilka ku bixinnaa allahuma salli calaa sayidina moxamed waanan idin salaamayaa markaa kuwaana sidii wax looga qaban lahaa de annagana dowladdaannu shicibkooda nahay eeaanu hoos fadhinaa waa dowladdayadii waa shirkadahayagii waxna kama helno dee gacan ha lana siiyo waxa lana taro kor ha lanoo qaado iminka waxyaabaaan samayna kuwanaa ka mid a fidhiqooyinkii watanka waa laga laaya waxaananu ka samaynaa bahlada cadarka kuwanna iyagoo caagaa dalka dibaddiisa laga keenaa waaba laga maarma iminka anagu waxaan qobanaaba ma jirto markaa waxay dalka cidna waxba kuma fadayso iyagoo caaga markii la keenay kuwa waa laga maarma waxaannu samaynaa milqaacadkii raashinka iyadoona dibadda laga keenaa iyadoo orajinaala midhmidh baa qaata kuwa ayaga markaa